أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo in ka badan konton isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa lagu dilay weerar cagmarin ah oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen xeryaha murtadiinta ee deegaanka abuurey ee bariga wilaayada hiiraan naqiibka guud ee beesha xawaadleh ayaa bogaadiyey weerarka cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka abuurey ee bariga wilaayada hiiraan wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah haweenka ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan in ka badan konton isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa lagu dilay weerar cagmarin ah oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen xeryaha murtadiinta ee deegaanka abuurey ee bariga wilaayada hiiraan haddaba bayaan taliska mujaahidiinta ku faahfaahinayay weerarkaas waxaa inoo akhrinayaa bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo cagta mariyey saldhigyada cadowga ee aboorey lix iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kuna beegan shan iyo labaatanka febraayo sannadka labada kun shan iyo labaatanka bayaanku waxa uu ku bilaabanayaa sidan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo talaada ah weerar cagmarina ku qaadeen laba saldhig oo ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen deegaanka aboorey ee duleedka degmada buulaburte ee wilaayada hiiraan weerarka oo bilowday salaaddii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamo ashaadala dirir ah oo loo diyaarinayay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga wilaayada hiiraan dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allaha fadligii si buuxda ula wareegeen saldhigyadii ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka aboorey waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo kow murtad oo iskugu jira saraakiil iyo ciidamo ashaadala dirir ah waxaa intaasi dheer dhaawac fara badan oo ay cadowga ula carareen dhinaca buulaburde sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen hub saanad iyo gaadiid dagaal oo laga khaniimaystay cadowgii jabay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay ee ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون aad baad umahadsantaa abu ayman naqiibka guud ee beesha xawaadle ayaa bogaadiyey weerarka cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka abuurey ee bariga wilaayada hiiraan yaasiir moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi iyadoo saaka ciidamada mujaahidiintu ay weerar culus oo cagmarin ah ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugnaayeen deegaanka aboorey oo ah deegaan dhacaduleedka degmada buulaburte ee bariga wilaayadii hiiraan ayaa waxaa allaha fadligii weerarkaasi si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta naqiibka guud ee beesha xawaadleh naqiib xaaji cabdiraxmaan xiri oo la soo xiriiray idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa si adag u bogaadiyey weerarka lagu xasuuqay murtadiinta ee saaka ka dhacay deegaanka aboorey anigoo ah xaaji cabdiraxmaan xiiri barre oo ah naqiibka guuda beesha xawaale mar labaad iyo mar saddexaad mujaahidiinta bariga afrika ayaan u ducaynayaa una mahad celinayaa anugu waxaan bogaadinayaa oon ilaahay uga mahad celinayaa oon haddana ku faraxsanahay oon mar labaad ku faraxsanahay guusha ka dhacday aboorey guusha ka dhacday oo ilaahay mujaahidiinta bakansiiyey ayaan ku faraxsanahay oon bogaadinayaa waxaan leeyahay waa meel loo baahnaay meesha la yidhahdo aboorey waa meel istaraatiijiya waa meesha isku xirta hiiraan bari oo dhan isku xirta waa dhul istaraatiiji oon la heli karin ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala raggaas waxaan leenahay allaha guuleeyo ilaahay qiyaamada iyo adduunkaba ha u kaalmeeyo hana barakeeyo waxay xabad ku taagaanba ilaahay wadnaha uga dhufto midii ayaga lagu soo taagana walaxan wax ku dhicin ama wax dilin la ka dhigo gaalada waxaan leeyahay midda soo socotan allaha laawo midda joogtana allaha naga wado midaan iswaafaqnana ilaahay guusha naga siyaasa guusha bixiya ilaahay waxaan leenahay wuu mahadsan yahay tan kale waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan la hadlo reer tolkay beesha xawaadle waxaa la yidhi mogtahay ninaa wuxuu yidhi mogtahay intuu nima la yaaba wuxuu yidhi caamaa facood oo baahan baa u dhinta wa arkin laakiin facood cadaaba ma arag saasa u geynaysa nimankaan waryaana ma arkinaha weli xaq iyo baadil dirira horu ma arkinaha laba baadiloo diriraysaad magac ku lahaan jirteen amaad isla qumareedeen amaad wax ku aheedeen laakiin haq iyo baadil dirira weligiin ma arkinaha barnaamijkan haq iyo baadil waayo wax isku aada maaha wax la isku aadxa maaha wax isla meel dhigana maaha war ilaahay ka baqa war wax isku fala war wax iskarta war wax aqlilo heed ka soo baxaan shan baloolsho shala garan iyo dabageed shala garan meeshan wuxuu ka dhaceen oo baabuurta saaka lagu furtay oo dadka lagu laayay shala galabay tageen godad meelaha lagu jooray fiiriyeen waa mahadsantihiin bay dheheen hadda weli ee joogaan idilaahay war haddana jooga war jooga war jooga war boqornimada iska dhaafa war ilaahay aadana iskuma aadaan ilaahay subxaana wa tacaala koonkan isku iskale oo diinkan isagu la yimi oo dadku yidhi ku camal fala oo yidhi kitaabaha ha lagu noqdo iyo dadkan caamada isma laha war culuma suub aan dhaqan iyo talo lahayn oon kitaabka ka hadalsiinay oo aayadda qur-aanka waxay reebaysay wax amraysa aan kala garanay oo aan kala sheegay oo aan qaa'iminaha idii tiriyaad culamo ka dhigatay waxa idii hare ogtihin haddii wax idii hare iscaamiya weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka aboorey ayaa ku daba feelaya weerarada taariikhda galay ee sida ba-an loogu xasuuqay cadowga allah iyadoona weerarkii saaka ee aboorey lagu dilay koob iyo konton murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah aad baad u mahadsantahay yaasir wilaayada abbaay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah xasan cabdiraxmaan abuu xasan ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya maxamed deeq maxamed cusmaan waxa uu laba kun iyo shan iyo tobankii ku biiray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada diinsoor isagoona ka tirsanaa maleeshiyaadka waxaa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed muddo sannada ah oo uu la shaqaynayay cadowga alle kadib allah ayaa toobada waafajiyey waxaana isaga oo taa'iba lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay maxamed deeq maxamed cusmaan aa lidhahaa ninow degmada diinsaar kuwa gaalada meesha jooganaan ka imaaday ilaahigaygaan usoo noqday diintaydaan usoo noqday alxamdulilah alshukrulah maanta meel amni ah ilaah alxamdulilah alshukrulah ilaah dadku amaansaan joogaa walaalahaygaan iska dhex joogaa alxamdulilah alshukrulah ilaaha mahaddale meeshaas meel la joogi karo ma ahan meel nin muslim imaalin joogi kara ma ahan degmada diinsooraan ugu biiray labada kun toban shantii amaan ku biiray wallaahi kolley wax aan ka raaca ma lahan kolley alxamdulilah alfilaa diinsooraan ugu biiray intay wax jira aan ahayn aan ogaada haddana ilaahaygaan usoo noqday waa tobabo keena alxamdulilah alshukrilah ilaaha mahad usoo noqday taa'ibkan ayaa inta uusan ka soo bixin degmada diinsoor waxa uu soo dilay laba askari oo murtadiinna kuwaas oo ka tirsanaa waxa loogu yeedha militariga waxaana sida uu sheegay in muddo a ka dhexaysay xurguf taasoo ugu dambayntii sababtay in gurigiisa ay ku soo weeraraan dagaal kooban kadibna uu ku guulaystay inuu halkaasi ku dilay laba askari oo murtadiin ah isagana dhaawac uu soo gaaro sida uu mar kale sharaxaya taa'ib maxamed deeq maya anaga maxaan ahayn daraawiish kuwa hadda aan soo dilin waaba kuwa oo ayagana military ah Ee labadaba military waa aday anina daraawiishan ahaa adi dulmiyay igu daba joogaan ilaaha iga guursiiyey alxamdulilah alshukrilah gurigayga igu maadan gurigaygaana ku dilin gaalo dhintee ahaayaan wax oo alxamdulilah alshukrilah dhiigoodana jannadaan ugu dhowaanaa insha allah ilaaha idinkiisa maxaan ula dagaalay ayagaa iga keensaday muddo afar jeer ay isoo weerareen dagaalkii afraad waa kan hadda ayaga ay ku dhinteen adi afar ruux ay ahaayeen afartii ruux labadaas markii dhimatay laba guriga laba iridul labada irid ay iisoo kala istaagaan kow midkaanaa dhintay irid kale ka baxaan isdhaa arfaantaana isoo iho- soo hor istaagtay mid kalaa ku dhintay labada kalena waa carreen aday afar ruux ay ahaayeen aday gurigay ugu soo weerareen anaa xanuunsan kuwa gaalada meesha joogana og in oo dhowr jirna ataa baadil ay igu soo weerareen ayagaaba baadilana guula ilaahay iga siiyey ayagana waa ku dhinteen anna waa ku dhaawacmay ilaahay iga soo badbaadiy alxamdulilah alshukrilah aday haddii lugta iribtaan ka dhaawacma alxamdulilah alshukrilah haddii iribta ay xanuun habad iyo dhuftaan iribta hoos kor ay ka gashay hoos ay ka baxday alxamdulilah alshukrilah aday maxamed deeq waxa uu dhanka kale ka hadlay dhibaatooyinka maleeshiyaadka murtadiinta ku haysata degmada diinsoor iyo nolosha liidata ee murtadiintu ay ku sugan yihiin ninoo diinsoor nolol fiican kuma jirto diinsoor Een, wax diinteena ogoleen wax oo meesha mu- nolol muslimiinta een, waxaan ogoleen qamriga istaagay ku cabaan wax ay yihiin ma lahan hataa kuwaas insi waa lama dhihi karaa jinwaan lama dhihi karaa adi dad oo adi kulle waxaan ku tilmaamay ma aqaan wallaahi dad oo maxaa jooga nolol xun qaab xun dhaqan xun anshax xun ugu dambeyn taayib maxamed deeq waxa uu sharaxaad ka bixiyey halka uu mujaahidiinta ugu yimid iyo sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanada iyo degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay misraan ugu imaaday sidee lagu soo dhaweeyey maasha allah si fiican si gacmo furan si walaalnimo leh si adig kalsoono leh si alxamdulilah alshukrilah diinta qabtaa lagu soo dhawaaday alxamdulilah alshukrilah rabbilcaalamiin askarigan taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada buulafulaay ayaa ku dabafeelaya silsilada taa'ibiin ah oo muddooyinkii dambe si xawli ah ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ee lagu maamulo shareecada islaamka mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntii haweenka ku dhaqan deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadahaas casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo eegayaa munaasabadan oo ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan ayay haweenka ku dhaqan deegaankaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira duleedka deegaanka abuurey ee hoostaga degmada buulaberde ee bariga wilaayada hiiraan waxaana munaasabadaasi kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan qaar ka mid a haweenka deegaanka shaw oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey hadiyadaha ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta iyagoona wareejinta hadiyadahaasi u wakiishay naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse gabdhaha muslimaadka ah ee degmada shaw gobolka hiiraan waxay halkan ka wareejinaan ay u wareejinaan walaalahooda safuufta hore cadowga allah kula xisaabtamaayo hadiyadaas oo ay ka mid tahay caag dahaarada oo biyaha lagu qaboojiyo oo toddoba boqol labaatan iyo afar caag ah iyo buskut buskut boqol konton iyo kow loor ah waxaa kaloo ka mid ah timir labaatan kartoon ah waxaa ka mid ah go'yaalaha toddobaatan iyo afar ah waxaa ka mid ah funaanadaha iyo buumooyinka oo ah afartan iyo labo waxaa kaloo ka mid ah soddon iyo afar bokis oo ah cirbad iyo dun waxaa kaloo ka mid ah toban bokis oo ah atar waxaa kaloo ka mid ah saddex kartoon oo ah shaambo waxaa kaloo ka mid ah shan bokis oo cidiyajar ah waxaa kaloo ka mid ah laba kartoon oo shanle ah hadiyadaas ay ku wareejinayaan gabdhaha naqiibka nuqabada hiiraan xafidahullah macalin yuusuf insha allah walaalaheen waxaan u rajaynaynaa guusha ay gaareen iyo mid ka sii weyn geesiyaasha towxiidka oo furunta taagan oo gaalada dhabar jibiyey oo cirbaha iyo lugaha u laabay kuwaas ayaan u mahad celinaynaa waxaan leeyahay geesiyaasha towxiidka ku sugnaada furuma gaalada u dhabar adeega gaalada boqnaha gooya idinkoo ilaahay ballanqaadyo badan oo idin ballanqaada ha ka soo jeesanina gaalada ayadoo aan ballanqaad haysanin ayay waxay ku sawartamaysaa furuma idinkoo ilaahay ballanqaadyo badan oo idin ballanqaada ha ka soo jeesanina furuma ku sugnaada annagoo ah gabdhaha muslimaadka ah oo ku nool degmada shaw ku nool waxaasaan adin diyaarin saanadaha ayo military waxaanu ku wareejinaynaa saanadaha military noocyahooda kala duwan naqiibkeenna nuqabadeenna gobolka hiiraan sheekh yuusuf ayaan ku wareejinaynaa ilaahay subxaana watacaalana waxaanu idinka baryaynaa guushii shalay la helay iyo midka weyn iyo waxaan la soo koobi karin oo qalbigeenna cabiri karin walaalayaal gaalo waa jabtay waxaan idin soo dhiibna maanta wax idinka baahidiinna kaafin kara ma ah waa ognahay laakiin waxaan idin tusaynaa qalbigeennu inuu idinla jiro habeen iyo maalin oo idinka hurdin horta nimanka guureeya gaalada siq dhexalaaya gowraciyo ku jira weerar soo geesiyaal maaha soo in laga gambada maaha soo dunida geeskeeda washington gariir ma aha soo guul u timid ma aha muslimkana u gaar ma aha kuwa gaalka doonaya ee dabaguclaynaya soo dabarjarkood ma aha gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa u mahadceliyay haweenka deegaanka show kaalintay ka qaadanayaan jihaadka bariga afrika isagoona ballanqaaday in hadiyadaasi ay gaarsiinayaan ciidamada ribaadka ku jira waxaan si gaara u mahadcelinaya haweenka muslimaadka magaalada show waxaan leeyahay ajir aan la koobi karin allaha idiin siiye wixii aad la baxdeen waxaadna ogaataan faqriga islaamka aad kaga aadan tihiin inaad ka soo baxdeen ayaan markhaati ka nahay ilaahayna wuxuu leeyahay aladiina yelmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaati waaladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum juhdigii iyo dhaaqdii aad karteen waad bixiseen waxaanan idinka ballanqaadaynaa makaankii ay lahay wixii waa silsilad insha allahu tacaala inay anagana sii marto ciddii naga sii sarraysina aan u dhiibno ciddana suquurta ay geyso maalin walba ayaa la tagaa waad ogeydeen rag badanaa maal hore geel bixiyey rag kalaa sii bixiyey jihaadkana insha allahu tacaala wuxuu ku socdo waa dhiigaas muslimiinta iyo nafciga aan bixinayno ayaan cadowga ilaahay oo caalamiga intaasaan ugu hortagayna waxaan haysana waa intaas haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa kaalo weyn kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona si joogta ah hadiida kala duwan oo qaali ah gaarsiinaya furimaha hore ee wilaayaadka aad baad u mahadsantaha casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu